cabdulaahi cabdi yuusuf oo kamid ah dhakhaatiirta baratay cilmiga xoolaha islamarkaana ku nool magaalada beledweyne ayaa xoolodhaqatada gobolka hiiraan ugu baaqay in ay ku dadaalaan talaalka la siiyo xoolaha kuwaasi oo looga hortago cudurada hoos u dhiga wax soo saarkooda iyo caafimaadkooda cudurada dhakhtarkan uu ka degay ayaa waxaa ka mid ah jadeecada sambabka gol iyo xanuuno kale doctor cabdulaahi cabdi yuusuf ayaa radio baaruur uga waramay xanuunadan iyo waxa looga baahan yahay xoolodhaqatada xanuunada ku dhaca xoolaha aada u tiri badan yihiin waxay kala leeyihiin qeybo kala duwanay kala leeyihiin hadba waxbaa keena xanuunada xiliyada kala duwan deegaanka ayaa muxuu ahay markasta maamulo saddexdaas qodob maamulo xiliyada kala duwan ee la jooga deegaanka xoolaha ay ku nool yihiin iyo noocyada xoolaha ay yihiin ayaa xukumo xanuunada ku dhaca xoolaha xanuunada ugu badan ee dhaca waxaa ugu muhiimsan ee deegaanada lagu arka deegaanada soomaalida aada loogu arko waxaa ugu muhiimsan muxuu ahay jadeecadoo kale xanuun la yidhaahdo xanuun la yidhaahdo sambabka oo kale xanuun la yidhaahdo xanuuno qaniinka ka dhasha oo gol iyo gendi la yidhaahdo ayaa muxuu ahay ugu muhiimsan xanuunadaas iyo in kaloo aada u tiro badan oo xoolaha noocyada kala duwan ku dhaca oo hadba yacni deegaanka iyo iyo iyo iyo xilliga la jooga ay ku xiran tahay xanuunadaas waxaa fiican dadka reer guuraaga ama reer baadiyaha way yaqaaniin way garanayaan xanuunada xoolaha intaysan ku dhicin in ka hortag fiican loo loo sameeya fiican oo tallaalaha jiro xanuunadaas hadda aan sheegin dhammaantood ay leeyihiin tallaaladaas xoolaha haddii loo heli karo oo muxuu ahay ganacsi ahaan loo heli karo in xoolaha inta yani muxuu ahay halka meesha laga helka la raadsado oo xirfadlayaasha caafimaadka markaa loo bandhigo la yirahdo tallaaladan rabnaa in xoolaheena naloo tallaalo dadkeena aaday ugu hooseyn barnaamijkaas in xoolaha la tallaasho oo tallaal yani muxuu ahay la iibsado way ku aaday ugu hooseeyaan waxay aada ugu badan yihiin in xoolaha markay xanuunsadaan daawooyinka ay raadiyaan oo xoolihii la daweeyey laakiin in tallaal la raadiyo aaday ugu yartahay marka in xoolaha la tallaalo xiliyada kala duwan xanuunada dhici kara xoolaha in laga sii tallaalo haddii marka xoolihii ay xanuunsadaann dawooyinka ugu fiican ee la isticmaali karo xiliga ugu haboon in la isticmaalo waxaa arkaysaa qof kula soo xiriiraya ku dhahaya xoolihi way ga xanuunsan yihiin qiyaastii meeqa ka xanuunsan kaa tidhahdaan wax ii roon oo iyo caafimaad qabo ma jiraan uu ku leeyahy marka mushkiladda waxay tahay xoolaha inta yani muxuu ahay dhammaantood aysan yani muxuu ahay xanuunkii uusan saa ku wada faafin in la daweeyo oo hal iyo laba wixii xanuunsan la daweeyo inta kale laga sooco oo yacni lakala karaantiilo cudurada ku dhaca xoolaha ayaa waxa ay hoos u dhigaan wax soo saarka xoolaha iyo fursadihii lagu iibin lahaa taas oo caqabad ku ah xoolo dhaqatada